bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay afar iyo labaatanka bisha julaay sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa kusii qulqulaya xubno ka tirsan baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya qaar ka mid ah kuwaasi oo qorsheynaya ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka ugaas ka mid ah ugaasyada gobolkaasi hiiraan kaa oo lagu waday in lagu caleemo saaro magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shan iyo labaatanka bisha oo ku astaysan maalinta biri ah caleemasaarka ugaaska ugaas xasan ugaas khaliif ayaa ku soo aadaysa xilli xiisad xasaasi ay ka taagan tahay gobolka hiiraan oo asigu lagu wada inuu la bahoobo gobolka shabeellaha dhexe oo lagu mideeyo maamul mid ah sida qorshaha dowladda soomaaliya hore uu ahaa balse weli waxaa arrintaasi kasoo horjeeda xubno uu ka mid yahay ugaaska haatan la caliimo saarayo kaa oo ay qorsheynayaan ka qaybgalkiisa xubno ka tirsan dowladda soomaaliya tiro dhowr jeero hore ayay ku hungoobeen urur goboleedka egad wax ka qabashada xaaladda murugsan ee gobolka hiiraan lama soo oga wax ay ka bedeli doonto caleemasaarka loo samaynayo haatan ugaaskan oo asigu ka mid ah dadka sida aadka kaga soo horjeedo fikirka dowladda soomaaliya asigoona shuruudo dhowra hordhigay dowladda soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka ee ka qaybgalaya ayaa intooda badani waxay yihiin kuwa kasoo jeeda gobolka hiiraan kuwaasoo quudaraynayo hanaanka siyaasadeed ee soo aadan iyo in ay xal ka noqdaan waxyaabaha la filayo in gobolkaasi hiiraan aragti ahaan laga dhaadhiciyo hanaanka siyaasadeed ee ay doonaysa dowladda soomaaliya walow loo fasiro kala tegitaanka xildhibaanadan iyo wasiirada ka tirsan xukuumadda soomaaliya inay danaynayaan in ay wax un ka bedelaan xaaladda iyo mowqifka kala duwan ee ay kala taagan yihiin labada dhinac si mar kale qayb ay kaga noqdaan siyaasadda soomaaliya wixii warar ee kusoo kordho wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa waxa ay ku waramayaan in nin la sheegay in madaxa looga jiray caruurtiisa uu ku gubay guri ku yaala magaalada hargeysa ninkan ayaa sidoo kale waxa uu ka mid ahaa ganacsatada ganacsiga ku leh magaalada jabuuti ee xarunta dalkaasi jabuuti waxaana la tilmaamay in dhibaatadan qoyskiisa uu la maagay ay ka dambeysay ka gadaal markii dad ehel la ah ay kala dhexaysay murug ku aadan qaybsashada dhaxal la sheegay inuu ka dhexeeyey isagu iyo rag kale oo qoyskaasi kala tirsanaa shakhsigan ayaa waxaa la tilmaamay in saddex carruur oo uu dhalay iyo isagu guriga ay ku wada gubteen walow asigu dhaawac markii dambe uu ugu geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada hargeysa haddaba mid ka mid a dadka ehelada la ah ayaa warbaahinta la hadlay asigoona ka warbixiyey xaaladda iyo qaabka ay u dhacday arrintaasi ninkan waxaa la sheegayaa inuu ahaa nin dhalinyaraha sida wararka qaarkood sheegayaan odaaliyi waxbuu kula harjiray jabuuti wararka qaarna waxay sheegayaan inuu ninkani madaxa ka xanuunsanayay oo uu maxaa xanuunka dhibir ka qabay dadka qaar ka hadlow oo aan la xidhiiray waxay ii sheegeen in ay dhaxal iyo wax isku haysteen faamiligiisa oo arrintaasi ka xalalay inta kadib saddex carruur oo dhalay iyo isaga ayaa qowl kusoo wada isku soo xidhay dabeeto saasuu dalka isku qabasiiyey naftiisa iyo carruurtiiba naftooda ku waayeen waxa weeyaan degmada lix iyo labaatanka june ayaga arkaayeen gurigii la odhan jiray xusliga ee waktigii hore oo qabyaha ageerkiisa weya ma aha markii ugu horreysay ee dhacdo nuucani ay ka dhacda magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan iyadoona inta badan arrimahan oo kale ay yihiin kuwa kusoo laalaabtay deegaanada maamulkaas uu ka arrimiyo waxaana jira dad nafsadooda u waayay inta badan dhibaatooyin iyo mashaakilaada ka dhan ah nolosha ka gadaalna isgubay waxaana inta badan magaalooyinka maamulkaasi uu ka arrimiya lagu arkay dhacdooyin caynkan oo kale ah lama sogo ujeeddada dhabta ee ka dambaysay dhibaatada qoyskaasi ku dhacday ee uu la maagay aabbihii dhalay carruurtaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa qadka teleefoonka ugu hambaliyeeyey kooxda xulka jubbaland matalaysa ee ka qaybgalaysa tartanka ka soconaya magaalada muqdisho ay ku baratamayaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoona kooxda ay taagan tahay haatan kama dambaysta koobkaasi oo la filaya maalinta beriha in lagu soo gabagabeeyo garoonka banaadir stadium waxaana fiinaalaha ay wada ciyaari doonaan kooxda puntland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ugu baaqay dhallinyarada ka qaybgalaysa tartankan ee matalaysa jubbaland inay ilaaliyaan anshaxa iyo sidoo kale dhaqanka waxa uu noogu baaqay in mar waliba ay noqdaan kuwa lagu ammaano xasiloonida halkii ay ka noqon lahaayeen kuwa dhibaato badan waxa uuna sidoo kale ammaan huwiyey ciyaartooyda u matalaysa kooxda jubbaland tartankan gobollada maamul goboleedyada dalka ee ka soconaya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya
waxaan u dirayaa inay dadaalaan ilaaliyaan anshaxa iyo xeerarka caalamiga ee ciyaaraha ee wax kasta oo ku keeni kara khalad ay ka taxadaraan aad ba ilaahay waxaan uga baryaamuu rajeynaya in insha allahu koobka inay kuma dhiwan doonaan haddii ilaahay idhaahdo taas markay dhacda markaas insha allah aniga kulanka iyo kelmadooda xilligaas aan socon doonaa laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey kaasi oo lagu qabtay degmada boondheere ee gobolka banaadir gaarigan oo noociisa u ahaa midka soomaalidu ay u taqaanaan noohada ayaa waxaa la tilmaamay inay saarnaayeen suujina ka samaysan babaanooyin sidoo kale gumacyada baasuukaha qoriga loo yaqaano boolal iyo sidoo kale dhagxaha qarxaa ee ka samaysan ashitada waxaana afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo kadib soo bandhigitaankaasi warbaahinta la hadlay uu sheegay in ciidamadu ay ku guulaysteen ka hortegista dhibaatada lala damacsanaa shacabka soomaaliya sida hadalku u dhigay waxa uuna sheegay in ciidamada har iyo habeen ay yihiin kuwa heegan ugu jiro ka hortegista khataraha ay soo maleegaan kooxda al-shabaaba iyadoona dhinaca kale hambalyo u diray ciidamada ammaanka oo u tilmaamay in howl fiican ay ka qabteen arrinkaasi
tan kale adugu saacad ka hor bay ciidanka nabadgelyada nisa ee gobolka banaadir waxay qabteen gaari nooha ah oo lagu soo raray walxaha qarxa oo dhan ilay baa ku mahadsan asagana dee gacanta ciidanka golay wixii saaraay oo dhana waa laga furay si nabadgelyo ah iyana waa guul kale oo ciidanka iyo dee ummadda soomaaliyeed ee xamarku nalausoo hoyatay weeyaan gaarigan waa gaari nooha ah waxaa saaray xabadaha baasuukaha qambooyinka boolasha qarxa zuujinada holacda iyo waxaa saarna adeer dhagxaha ee ka samaysan aashtada ka samaysan dadka baaba'sha dhammaantoodna waa waa lagu guulaystay in la qabto ciidankoodana gacantooda ku jira qabashada ciidamada dowladda soomaaliya ee gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku soo aadaya saacado yar kadib markii sidoo kale qarax loo adeegsaday gaarigiisa uu ka badbaaday hogaamiyaha majmaca culimada soomaaliyeed ee sheekh bashiir kaasoo la doonayay in lagu qarid waa xogayaha culimaa udiinka soomaaliyeed kaasoo la doonayay in lagu qaarijiyo gaari walxaha qarxa loogu xiray oo sidoo kalena la doonayay in lagu dhibaateeyo inkastoo weerarka iskudaygaasi uu ka badbaaday shiiqaasi ma aha markii ugu horreysay ee weeraro noocani ah lala bartilmaameysada majmaca culimada soomaaliyeed qaarkood iyadoona arrintan ay imaanayso xilli sidoo kale ay dhibaatooyin kala duwani ku hayaan kooxda al-shabaab shacabka soomaaliyeed qaarkood kuwaasoo inta badan lagu dhibaateeyo qaybo ka mid ah magaalada muqdisho guddoomiyaha majmaca culimaa udiinka soomaaliyeed sheekh yuusuf cali caynte ayaana qaraxasi kadib sidoo kale warbaahinta la hadlay asigoona tilmaamay in ay dhibaato ka soo gaareen xilliga qaraxa uu dhacayana waxa uu sheegay inaanu gaari u saarnayn balse daqiiqado ka hor uu damacsanaa inuu gaariga raaco balse qadarta alla ayuu tilmaamay inay qorneed inuu asigu noolaado gaarigana u baaba'o waxauna sidoo kale weerarka ku cambaareeyey kooxda al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kula kulmay gudaha magaalada muqdisho xubno la sheegay inay ka socdeen madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu wehelinayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafuud kala duwan oo ka kala socotay caalamka waxaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay qaabileen taliyaha cusub ee ciidamada nabada ilaalinta midowda afrika ee amisom genaraal cismaan sugule iyo sidoo kale xil mas-uuliyiin kale oo ka tirsan ciidamada waxaana sarkaalkan uu qayb ka yahay mas-uuliyiinta dhowaa loo magacaabay jagooyinka ciidanka midowda afrika ee amisom wakiilka gaarka ee midowda afrika ee soomaaliya ambasador francisco keno ayaa waxa uu tilmaamay in ay tani tahay mid dhiirigelinayso wada shaqaynta dowladda soomaaliya asigoo dhinaca kalena ammaanay waxqabadka sarkaalka cusub ee loo magacaabay hoggaanka ciidanka midowda afrika ee amisom madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay gacan buuxda ku sii doonto genaraal sugule guulasha lagu wajahayo dagaalada ka dhanka al-shabaab iyo sidii looga saari lahay qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale kulan la qaatay master sin john iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsanaa saraakiisha sare ee bangiga adduunka u qaabilsan barnaamijyada horumarinta ee dalalka colaadaha ay ka socdaan waxauna madaxweynaha soomaaliya ka codsaday bangiga inuu taageero buuxda siiyo dowladda soomaaliya oo haatan ku jirto dib u soo kabasho ballaaran kulanka ayaa ugu dambeyn waxa uu kusoo idlaaday jawi nabad ah iyadoona warbaahinta ay la hadleen xubno ka tirsan xarunta madaxtooyada iyo wafuuddii matalaysay beesha caalamka warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadi wardheer khiyaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akrinayay anigu waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh